magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ahna caasimadda maamulka melgaarka ee khatuma sted ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa qabanqaabada loogu jiro soo dhoweynta ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare kaas oo maalmo ka horshaaciyey inuu booqasho rasmiga ku tegayo magaalada laascaanood iyadoona shalay ay gaareen magaaladaas wafdi hordhacu ah wafdiga ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare haddaba qaar ka mid a bulshada laascaanood oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay dareenkooda iyo siday u arkaan in ra-isul wasaaraha soomaaliya uu booqdo magaalada laascaanood saad ogtiinba dee waxaa socota qabanqaabadii iyo soo dhoweyntii ra-isul wasaare xabse cabdi barre ra-isul wasaaraha waa soo dhoweyna waana magaaladiisii waa isteedkiisii waxa weeyaan waad aragtaan laascaanood dee waa hareerahayga waad aragtaan waa bartamii suuqa waa nabadgelyo waxa weeyaan insha allah bismillahi kariim wafdi hordhaca baa noo yimid dowladd iyo shacabna waa shaqaynayna haddii alla ka dhigo soo dhoweynta ra-isul wasaarahana heegan baa loo yahay aad iyo aad farxad weyn bay noo tahay maanta maadaama ra-isul wasaarihii soomaaliya laascaanood imanayo laascaanood waa waxa weeyaan hooyadii soomaaliya weeye waa xuduntii soomaaliya waa shanta raalkii soomaaliya weeye farxad bay noo tahay maadaama ra-isul wasaarihii imanaya maanta waa faraxsannahay haddaan nahay gobolka sool waana soo dhoweynana insha allah bismillahi kariim waa noo farxad soo dhoweyn wanaagsan ra-isul wasaaraha waa soo dhoweynaynaa waa suganaa waa salaamayaa bulshada ku nool gobolka sool bacda salaam waxaynu soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaarihii dabaaldegiisii iyo maxaan sheegaaye soo dhoweyntiis baanu diyaar u nahay aniga gabadhaydaba diyaar waxaan u nahay ra-iisul wasaaraha soo dhoweyna soo dhoweynaa ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre waxaan ku soo dhoweynaynaa gacmo furan iyo galgacayl ra-iisul wasaaraha aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa waa magaaladaadii waan kuu soo dhoweynaynaa mar kastaanoo haddaan dhahna dhallinyaradii jamaahirta khaatumo esi aad iyo aad baan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha magacayga maxamed shee caadan waxaan joognaa caasimadda gobolka sool waxaan aad u soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare waxaan leenahay ku soo dhowow caasimadda maamulka esi khaatumo aad iyo aad bay maanta noogu ahayd farxad weyn magaalada laascaanood ee caasimadda maamulka meelgaarka ee khaatuma ayaa waxa ay noqonaysaa booqashadii ugu horreysay oo ra-isul wasaare soomaaliyeed oo ku tego muddo kadib haddii suurto gasho booqashada ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre